waa tahay dhegeystayaal radio ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga dhegeysan kartaan mawjada gaaban kuwa f m yada ee magaalooyinka soomaaliya iyo bartaanu internet ku leenahay ee radio ergo o r g aan ku bilaabo qodobada iyo waxyaabaha aan idaacadda idinkugu hayo walaac badan ayaa waalidiin iyo dad badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab soo food saaray kadib markii la sheegay in dhowrkii bilood ee u dambeysay ay korodhay tirada dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab arintaas oo sababo kala duwan loo aaneynayo ayaa sababaha waxaa ka mid ah in uu istaagay oo xayiirmay barnaamijkii qaxootiga dibudejinta loogu sameyn jiray dalka maraykanka oo qaxooti badan ay ku bixi jireen ayaa dhallinyaradu waxa ay sheegayaan in haddiiba ay waayeen bixitaankii dibadda ay ka doorbidlayaan inay tahriibaan haddaba sheeko ku saabsan arintaas iyo sida waalidiintu ay walaaca uga qabaan iyo sida wax looga qaban kara ayaa waxaa warbixintan ka soo diray xagar dheer wariyahayaga axmed cabdulaahi jaamac